dowladiini ah ayaa magaalada saako oo ka mid ah degmooyinka gobolka jubbada dhexe waxaa loogu soo gabagabeeyey xubno ka tirsan maktabka sakawaadka ee degmada dowlada ayaa socotay muddo laba maalin ah waxaana ragga ka faa'iideystay ay ku qaateen duruus kala duwan gebagabada dowladana waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maktabka sakawaadka iyo odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe malaaq biye oo ah naqiibka guud ee odayaasha dhaqanka jubbada dhexe ahna malaaqa beesha macalin weyne ayaa ka hadlay munaasabadda xiritaanka dowladda isaga oo dardaaran muhiim ah u jeediyey ragga dowladda qaatay ee ka tirsan maktabka sakawaadka waxaan haddana u mahadinaynaa dadka maktabka ee dowladda qaatay laftooda ee u samray waqtiga xilli iyadoo xilli roob ay tahay dhiiqe ay tahay lagu jiro iyana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr wajazaa ilaha idin barkeeyo camalkiina ikhlaas allah ka dhigo taas daamadu ka baxo waxaan leeyahay dardaaran zakada waa rugni ka mid ah tiirarka islaamka maanta ummaddu maanta bulshada aad wax ka qaadaysaan waxaa rabaa marka hore inaad u nasteexaysaan ugu dambeyntii dhammaadka xafladda kadib waxaan mikrofonka la dhex qaaday raggii dowladda loo soo xiray kuwaas oo aan weydiiyey waxa ay ku qaateen dowladda labada maalin u socotay maktaba sakaabaad dowro dowradaasoo niin socotay lama maalmood dowrada magaasha ee abuubakar sadiiq shicaar sheeneel iyo tafaqahu fidiin mayba ku faa'idnay dowrada aljihaadu fadluljihaadaan ku faa'idnay may kale ku faa'idnay asamcu wadaaca may kale ku faa'idnay alikhlaas may kale ku faa'idnay ikhwatuliimaan may kale ku faa'idnay aljuqhraafiya ka qaadani may kale ka qaadanay alamaana walcifa ka qaadani may kale ka qaadanay alqabaliya iyo ka qaadani alxamdulilah dowrada walbadaan ka faa'idnay dowro oo socotay lama maalmood iyo laxninka gebagabaayey degmada saakow marka dowladaas awna ka faa'idnay sama wadaaca alqabaliya iyo fadl jihaad maktabka sakawaadka wuxuu ka mid yahay makaatiibta hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana shaqadiisu tahay inuu dadka wax haysta ka qaado maalka sakada kadibna gaarsiiyo dadka mutaystay ee uu allah ku sheegay qur-aanka kariimka